إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله waxaynu ku soo jirray mas'aladii ku saabsanayd qunuudda salaada la qunuudayo waxaynu soo aragnay inoogu dembeeyey xadiidka markaa sacd ibnu taariq oo uu aabbihi ka warinayo inuu aabbihi yidhi nebiga sala allahu alayh wasalam iyo afarta khulafadaba waa ku daba tukaday midnaba markaa subaxa ma qunuudi jirin ee waxa weeye bidca weeyaan qunuudda markaa subaxa la qunuudayo wuxuu u jeedaaba inuu nidhi yacni qunuudda subaxa inta lagu gaar yeelo la laazimaya ee markaa raatibta laga dhigtay taasuu markaa u jeedaa taas ayuu ka hadlaya ama nawaasisha in la qunuudo taas iyadaa ma diidayo bal axaadiista kalena aan horta maro xadiidka saddex boqol iyo siddeed wa can ilxasan ibni caliyin radia allaahu canhumaa xasan ibnu cali waxaa laga soo wariyey ilaahay raalliha ka noqday isagiiyo aabbihiiba qaala inuu yihi callamanii rasuulu llahi sala allahu alayh wasalama kalimaatin waxau yihi rasuulku sala allahu alayh wasalam waxau i baray kelmado aquuluhunna fii qunuuti alwitri aan ku idhaahdo qunuudda witriga gudaheeda aan ku idhaahdo qunuudda markaa witriga aan yacni markaa salaadda witriga ah aan qunuudayo gudaheeda aan ku idhaahdo allaahumma ahdinii fii man hadayt wacaafinii fii man caafayt watawallanii fii man tawallayt yacni dikrigaas ama ducadaas ayuu nebigu i baray buu yidhi sala allahu alayh wasalam allaahumma ilaahayow ihdinii ihanuuni fii man hadayta ay fii man hadaytahum kuwii aad hanuunisay yacnii jumladooda anigoo ka mid ah i hanuuni hidaayada marka uu ilaahay ka baryayaana waxa weeye hidaayadu waa laba nooc waa hidaayat albayaan waaltacliim waalirshaad iyo hidaayat altawfiiq marka waxa weeye labada noocba waa soo gelayaan yacnii xaqa i garansii marlabaadkana xaqa i waafaji labada arrinba waa soo gelayaan wacaafinii fii man caafayt ilaahayow i bogsii fii man caafayta jumladda ciddaad bogsiisay ee aad caafimaad siisay yacnii aniga oo ka mida i bogsii caafiyaduna waxay noqonaysaa wax kasta oo dhibaato ah oo hadday tahay markaa xanuunka jidhka haleela hadday tahay markaa xanuunka markaa xagga diinta qofka kaga dhaca hadday tahay waxa weeye yacni shubuhaadka yacni iyo shahawaadka in lagu itixaamo yacni amraadu shubuhaat washahawaat yacni nooc kasta iga bogsii ayaa macnuhu u dhacaya caafiyaduna markaa caan bay ku tahay in marka waxa weeye xanuunkii jidhka loo jeedo iyo xanuunkii qalbiga ee qofka diinta kaga dhacayay in loo jeedo waayo nusuusta waa lagu magacaabay yacni xanuun inuu markaa qalbiga ku dhaco waxaana loo jeedaa markaysa waxaan markaa diinta in qofkii dacfi iyo markaa waxa weye ay kaga dhacdo tadayunkiisii oo markaa dhaqankiisii yacni markaa uu diinta ka diin yeelanayey taas iyadii markaa inuu markaa iyo ictiqaadkiisii inuu markaa dacfi iyo xanuun kaga dhaco fii quluubihim marad munaafiqiinta marka laga tilmaamayo waxaa looga jeedaa maradu nifaaqi waashaki yacnii xanuunkii markaa nifaaqa iyo shakiga ayaa qalbigooda ku sugan baa la yidhi yacni xanuunka markaa yacni markaa macaasida lafteeda waa lagu magacaabay xanuun fayamaca aladii fii qalbihi marad ay maradu shahwati zina yacnii xanuunkii markaa jacaylka zinada la jecel yahay xanuunkaasi kuu qalbigiisa ku sugnaa ayaa damaaciyaya oo kuu darraynaya la yidhi haddii hadalkii khuduucu lqowl ay la yimaadaan watawallanii fii man tawallayt watawallanii ilaahaw markaa iga weli yeelo oo umuurahayga tawalli oo bimacnaa maamul umuurahayga fii man tawallayta aniga oo ka mida jumlada ciddaad markaa umuurahooda ka weli yeelatay yacni wilaayadaasina wilaaya caama iyo wilaaya khaasa yacni labada noocba waa soo gelayaan si guud marka waxa weeye khalqigoo dhan yacni ilaahay umuurahooda markaysaga waa u maamulaa oo waxa uu siinayo iyo waxa markaysa waxaan marka ay samaynayaan waxa weeye mulkiga ilaahay ka bixi maayaan iyo tasarufkiisa iyo sida uu ilaahay doono wilaaya khaasaa soo gelaysa taasi waa caam eh wilaaya khaasa ayaa loo sii jeedaa yacni wilaayadii gaar ka ahayd oo addoommada saalixiintaa sidaad umuurahooda uga weli yeelatay yacni sidaasoo kale iiga weli yeelo oo umuurahayga uyacni markaa u yacni maamul oo u hagaaji oo u islaaxi wa baarik lii fii maa actayt ilaahuw ii barakee fii maa actayta yacni markaa kii aad markaa isiisay ilaahuw ii barakee wixii aad isiisay ilaahuw ii barakee waxaa lagu siiyey ha ahaato yacni cilmi ha ahaato diin ha ahaato xoolo ha ahaato cumriga iyo nolosha ha ahaato ubadka yacni nooc kastaaba waa soo gelayaan wixii markaadi siisay ee yacni aan xaaraan ahayn ilaahu ii barakee xaaraan ii barakee ilaahu lama yidhaahdo laakiin ashyaada kale o dham waa soo gelaysaa waqinii shara maa qadayt waqinii ilaahu iga dhowra oo iga ilaali shara maa ay shara aladii sharkii kii qadayta ay qadaytahu aad xukmiday ilaahu waxaad xukuntay sharkooda iga ilaali maada mawsuul iyo masderiya ayaa markaa suuragal ah laakiin masderiye in lagu fasiraa maada waa baciid shara qadaa'ika in la yidhaahdo yacni tan noocaasi waa baciid inkastoo culammada qaar ay ku tawjiihiyeen oo yidhaahdeen shara maqdiyika baa lagu awilayaa laakiin dee sida ta'wiilka ka maran ayaa fiican ilaahayna qadaagiisa iyo ficilkiisa shar looma nisbeeyo marka wuxuu noqonayaa wixii aad xukmiday ee aad qadartay sharkooda ilaahu iga ilaali marka maqdigaa loo nisbeeyey sharka ee qadaagii looma nisbayno ficilkii ilaahaya fa innaka taqdii walaa yuqdaa calayk maxaa yeelay ilaahayow adigu waxbaad xukuntaa walaa yuqdaa calayka korkaaga lama xukumo cid ku xukumaysaa ma jirto laakiin adigu wax kastaba waad xukuntaa innahu laa yadillu man waalayt innahu sha'niye laa yadillu ma dulloobo man waalayta yacni markaa iman waalaytahu kii aad markaa ka weli yeelataa ilaahay uma dulloobo tabaarakta rabbanaa wa tacaalayt tabaarakta khayrkaagu waa batay rabbanaa ayaa rabbanaa rabbigayo wa tacaalayta waad korraysay rawaahu alkhamsatu shanta ayaa soo wariyey afarta asxaabu sunan iyo imaam axmed ayaa soo wariyey innahu laa yadillu man waalayt macnuhu wuxuu u dhacayaa bimacnaa waxa weeye dulli wax la yidhaahdo oo haleelaya ciddaad adigu u gargaarto oo aad ka weli yeelato dulli haleelayaa ma jiro haddii ishkaal haddaba la keenoo la yidhaahdo oo waxa dhacda dadka mu'miniinta ah bal ee rusushii ilaahay ama ambiyadii ilaahay qaar ka mid ah ayaa la dilay meeta noocaasoo kalea markaysagaa nooc markaa dulliya aynay ahayn jawaabtu waxaa la odhanayaa maya yacni waxa weeye arrinkaas lagu sameeyo dilka la dilay ah rifca iyo wanaag iyo sharaf bay ilaahay agtiisa kaga siyaadsanayaan dullina waxa weeye oo wuxuu qofku markaa hoos ugu dhaco ayaa markaa dulli la yidhaahdaa ictibaarka dadka dadka waa laga yaabaa inay is yidhaahdaan dee waa taasoo waa laga gacan sarreeyey ha yeeshee maadaama markaysagaa gees kale ay sharaf ka tahay yacni dullina aynay markaysagaa ku daa'imaynin walow ictibaarka dadkaba ha loo eegee ee sidaas aawadeed baynay u soo gudagelayn innahu laa yadillu man waalayt yacni marka ay sideeda tahay oo cumuumkeeda yacni marka ay tahay culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen waxaa laga tilmaamayaa dulli kuma waaro kii aad ka weli yeelataa oo haddii wakhtiyada qaarkood xataa laga gacan sarreeyo yacni waxa weeye nasrigii waa u dambeeya innaa lanansuru rusulana waaladiina aamanuu fi lxayaati addunya wa yowma yaquumu alashhaad ee xadiidkan yacni culamo badan baa saxiixisay waxaa ka mida culammada saxiixisay marka ibnu khusayma waxaa ka mida ibnu xibbaan waxaa ka mida xaakim oo calaa sharti shaykhayn ku saxiixiyey waxaa ka mida dahabi oo isaguna ku waafaqay tirmidi oo isaguna taxsiiniyey nawowi oo isaguna majmuuca iyo khulaasada iyo adkaarta intaba ku saxiixiyo yidhi isnaad saxiixoo ku soo arooray waxaa ka mida ibnu mulaqin oo isaguna yidhi calaa sharti saxiix buu xadiisku ku asaxay oo khulaasada iyo tuxfada labadaba ku saxiixiyey waxaa ka mida axmed maxamed shaakir oo sharxiga markaa musnadka uu sharxay iyo sunanka markaisagaa sharxiga uu sharxay ama tacliiqa uu yeelay labadaba ku saxiixiyey waxaa ka mida albaani oo kutub mutacadida oo badan markaa ku saxiixiya laakiin kutubtiisu waa iska mutadaawalo waa la iska garanaya oo irwaaga iyo markaysagaa kayrkiiba ka mid yahay waxaa ka mida waadici oo isaguna jaamicu saxiix kitaabkiisa la yidhahdo ku saxiixiyey waxaa ka mida markaa shucayb arna'uud marka xadiiskani calaa kulli xaal waa xadiis yacni markaa saxiixa weeyaan waxaanu ku saabsan yahay qunuudda witrika la qunuudayo ayuu ku saabsan yahay witrkuna waxa weeye waa salaada marka waxa weeye sunnaha ah ee marka isdheer bimacnaa aan isku buuxin ee ama marka hal ragcad ah ama saddex ragcadood ama shan tiro kala dhiman marka ah salaadda caynkaasaa witri la yidhaahdaa ee habeenkii la tukado cishaha inta ka dambaysa laga bilaabo bacda alcishaa ilaa fajru saadiqa inta ka horraysa laga gaadho salaadaasaa waxaa la yidhahdaa witri ayaa markaa la yidhaahdaa marka xadiiskani waxa uu tilmaamayaa in qunuudda markaysaa markaa lagu qunuudo witrka witriga in lagu qunuudo ayuu xadiiskani markaa tilmaamaya culammada qaarkoodna idlaaqiyaday u qaateen oo waxay yidhaahdeen witriga mar kastoo la samaynayaba sannadkii waa in habeen kastaba la qunuudaa oo salaaddaa witriga lagu qunuudaa culammada qaarkoodna waxay yidhaahdeen maya witriga yacni ramadaan shan iyo tobanka ugu dambeeya ayaa la qunuudayaa bay yidhaahdeen oo witriga lagu qunuudaya waana sida shaaficiyadu dooratay culammada qaarkoodna kumay xadidin shan iyo tobanka dambe ee ramadaan kumay xadidin ee waxay laakiin yidhaahdeen wakhtiyada qaarkood in la qunuudo ayaa mashruuca laakiin waxba sunno ma aha in la daa'imo oo markaysagaa witri kasta oo lala imanayo in la qunuudaa waxba sunno ma aha siday ka daliishadeenna waxay tahay inaynay markaa sunno u ahayn mar kastoo la witriyaysanayo in la qunuudo waxay yidhaahdeen haddii mar kastoo la witriyaysanayo la qunuudayo nebiga sala allahu alayhi wasalam waxaa ka soo warin lahaa saxaabo badan yacni saxaabo badani ma soo warin saxaabo badani may soo warin hal saxaabi ama wax la midaa soo wariyey marka hal saxaabi iyo laba saxaabi may soo wariyeen arrinkaa ficilka ee markaysa waxaan markaa uu la imanaya daahirka ah ee muuqanaya ee gacmaha sare loo qaadayo ee lagu ducaysanayo maxalkaa markaa waxa weeye ictidaalka ee bacda rukuuc yacni toositaanka rukuucda laga tooso lagu qunuudayo waxay noqon lahayd arrin mashhuura bay markaa noqon lahayd saxaabo badanna way soo warin lahaayeen mar haddaan saxaabo badani markaysagaa soo warinin waxay kutusinaysaa fii bacdi alaxyaan in markaa la qunuudayo oo ay sidaas iyadii sunno tahay ayaa laga qaadanayaa bay markaa yidhaahdeen marka calaa kulli xaal saxaabo ka warrantay witrigii nebiga sala allahu alayh wasalam waa jirtaa qunuudaana may sheegin hadduu markaa qunuuday oo witrigaa ku qunuudi lahaana way sheegi lahaayeen markaa sidaas aawadeed in wakhtiyada qaarkood la iska daayaana waa sunne in wakhtiyada qaarkood la sameeyaana waa sunne yacni wakhtiyada qaarkood in witriga lagu sameeyo qunuudiina waa sunne laakiin taxdiidka markaysagaa ku xadidaya yacni markaa shan iyo tobanka dambe ee markaysagaa ramadaan ku xadidaya aahaar markaa la soo wariyey unbaa laga qaatay ee xadiis marfuuco nebiga laga hayo sala allahu alayhi wasalam ma aha yacni xadiis marfuuca oo nebiga sala allahu alayh wasalam laga haya ma aha culamada qaarkoodna waxay dhahaan ramadaan oo dhan markaysa waxa markaa waa lagu qunuudayaa bay markaa yidhaahdeen witriga wa zaada atabaraaniyu waalbayhaqiyu tabaraani iyo bayhaqi waxay ziyaadiyeen walaa yacizu man caadayt yacizu wa bikasri alcayn walaa yacizu ma cisoobo man caadayta ilaahu kaad la collowdaana wax cise iyo sharaf la yidhaahda ma yeesho ziyaadadaa tabaraani iyo bayhaqi ziyaadiyeen culammada qaarkood waa daciifiyeen sida nawowi oo kale laakiin haddana culammada qaar baa quweeyey oo culammada quweeyey waxaa ka mida ibnu xajar alcasqalaani waxaa ka mida ibnu mulaqin waxaa ka mida albaani waxaa ka mida waadici waxaa ka mida arnaa'uud yacni culammadaas ayaa quweeyey oo tilmaamay inay ziyaadadani markaysagaa qawiya inay tahay marka waxay ziyaadadana tilmaamaysaa ilaahu cid aad la collowdaa cise iyo sharaf iyo markaysagaa qaalib noqosho ma yeelato sidaas iyada ama marka waxa weeye yacni markaa ay tilmaamaysaa haddii la yidhahdo dadka qaarkood oo ilaahay cadowyadiisii ah ayaa haddana markaysagaa wakhtiyada qaarkood gacan sarreeya ama sharaf yeesha jawaabtu waxa weeye sharafta ay yeesheen ama qaalib noqoshada ay yeesheen waa mid aan waaraynin waa mid aan waaraynin oo ayaamo xadidan markaa ahaatay yacni markaa loona yaro daayayo si ay dembi u kororhsadaan oo u sii kibraan yacni markaa waxa weeye oo dabeedna dembigu ugu bato si uu ciqaabkooda u bato yacni markaa loo yaro daayey oo yacni xadhigga loo sii daayey laakiin ciqaabka lagu qaban doono iyo dulliga u dambeeya ayaa ka daran sidaas aawadeed ayaa markaysaga xaalkoodu waxa uu ku dambaynayaa uuna ku daa'imayaa ihaano iyo dulli waman yuhin illaahu famaa lahu min mukrim ciduu ilaahay ihaaneeyo oo dulleeyaana yacni waxa weeye ma yeesho cid karaamaynaysa oo sharfaysaa markaa ma jirto zaada annasaa'iyu min wajhin aakhara fii aakhirih nasaa'i wuxuu siyaadiyey min wajhin aakhara weji kale wuxuu ka kordhiyo fii aakhirihi xadiiska aakhirkiisa ku daray wa sala allahu cala annabiyi ilaahayna markaa ha u naxariisto yacni naxariis gaar ah cala annabiyi nebigii muxamed ahaa sala allahu calayhi wasalam ziyaadada markaa salliga lagu kordhinayo qunuudda culammada qaarkood waa quweeyeen sida nawowi oo kale oo waxa uu ku tilmaamay ziyaadadaas inay saxiix tahay ama inay xasan tahay buu ku tilmaamay ha yeeshee marka culamo badan baa yacni daciifiyey ziyaadadaas oo uu ka mid yahay ibnu xajar alcasqalaani oo uu ka mid yahay qasqalaani oo uu ka mid yahay zarqani oo uu ka mid yahay albani marka culamo badan baa markaa ziyaadadaa daciifiyey sababta lagu daciifinayaana waxay tahay inqitaac baa ku sugan yacni markaa ziyaadada inqitaac baa ku sugan marka waxa weeye daahirkii sanadka ayuu eegay inqitaaca markaysagaa ku sugan ee ibnu xajar alcasqalaani uu baraarujiyeyna yacni uma fiirsanin yacni nawowi sidaas aawadeed buu u saxiixiyey laakiin ziyadadaasi ma asixin amaa qunuudda ma lagu daraya mise laguma darayo xadiiska marfuuca wax ku sugnaaday ma ah ha yeeshee saxaabada qaarkood baa laga soo wariyey inay qunuudda markaysagaa salliga raacin jireen oo dabada kaga sii dari jireen siduu sheikhulalbani ba markaysaga waxaan markaa tabacaadka dambe ee marka waxa weeye sifatu salaadka uu ku tilmaamay waagii hore waxa uu doortay ra'yiga culammada yidhi markaysaga waxaa salliga laguma siyaadinayo oo ciisadiin ibnu cabdisalaam iyo aad bay u inkireen waxayna ku tilmaameen bidca inay tahay aad baynay u inkireen oo u diideen in waxa weeye la yidhaahdo salli baa markaa lagu sii daraya ha yeeshee markaysa waxaa markaa sheekh albani waxa u ihi laba saxaabi bay ka soo aroortay maadaama laba saxaabi ay ka sugnaatay saxaabadu waxay sameeyeen bidco lagu tilmaami maayo waxay sameeyeen yacni bidco yacni laguma tilmaamayo sidaas aawadeed waa bannaan tahay in markaa la sameeyaa waa bannaan tahay taon minaha qudhisa waxaan filayaa inuu ku baraarujinayo hadda talkhiiska sifatu salaadka iyo ka eg xadiidka markaa saddex boqol iyo sagaal walilbayhaqiyi waxaa bayhaqi u sugnaatay wa can ibni cabbaasin ibnu cabbaas uu ka warinayaa radia allaahu canhuma cabdillaahi ibnu cabbaas iyo aabbihiiba ilaaha raalliha ka noqdee inuu ibnu cabbaas uu yidhi kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalama yucallimunaa ducaa'an nadcuu bihi fi lqunuuti fii salaati asubxi rasuulku sala allahu alayh wasalam waxa uu ahaa midna bara duco aanu ku ducaysanno yacni qunuudda gudaheeda yacni salaadda subax ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam qunuuddaanu markaysagaa qunuudayno salaadda subax yacni duca aanu ku ducaysanno ayuuna baray dabeedna ducada waxa uu akhriyaa allaahuma hdinii fii man hadayt ilaa aakhirihi wa fii sanadihi dacfun xadiidkan sanadkiisana waxaa ku sugan yacni dacfi ayaa ku jira bayhaqi oo kale markaa waa ictimaaday xadiidkanoo waxa uu yidhi waxaa laga qaadanayaa in nebigu sala allahu alayh wasalam qunuudda witriga iyo qunuudda salaadda subax labadaba inuu markaa u baray yacni markaa saxaabada ee allahuma hadinii fii man hadayt in qunuudda witrigana la akhriyo in qunuudda subaxana iyadana saasii la eeg allahuma hadinii fii man hadayt in labadaba markaa la akhriyo sidaas iyada ah ayuu markaa u daliishadoo lagu jamcinayaa buu yidhi oo labadu markaa saasayn isu caaridayn laakiin waxa weeye riwaayada markaa sheegaysa salaadda subax yacni qunuuddeeda markaa ku tilmaamaysa in sidaas la baray waa daciifo ooma sugnaanin xaafid ibnu xajarna halkan waxa uu ku yidhi wa fii sanadihi dacfun sanadkiisa waxaa ku sugan yacni dacfi ama taagdarro ayaa ku sugan taasi la-eg talkhiiskana waa ku daciifiyey oo waxa uu yidhi sanadkiisa waxaa ku jira cid loo baahan yahay xaalkiisa in la ogaado oo nin la yidhahdo cabdiraxmaan ibnu hurmuz ayaa ku jira ninkaasina acraj ma aha ninka acraj la yidhahdee macruufka ah ma aha markaa sidaas aawadeed ninkaasi ow majhuulah ayaa ku jira buu tilmaamay cabdiraxmaan ibnu hurmuz lama garanayo markaa sidaas aawadeed ziyaadadaasi waa ziyaada daciifa xaafid ibnu xajarna halkanna waa ku daciifiyey wa kadalik wuxuu kaloo ku daciifiyey talkhiiskana waa ku daciifiyey talkhiiskana waa ku daciifiyey marka waxa weeye maadaama ziyaadadaasi yacni marka ay daciif tahay oo yacni markaa khilaafka yacni salaatu subxi la yidhi weliba nakaaro kalena waa ku jirtaa nakaarada kale ay ku jirtaana waxay tahay waa khilaafka markaysaga xadiiskii lagu khilaafay yacni ragga siqaadiis kay soo wariyeen oo raggii siqaadda waxay u soo wariyeen inuu qunuuda witriga nebigu ku baray xadiiskana waxa uu tilmaamayaayo ninkaa majhuulkii u soo wariyey in salaada subax yacni qunuudda lagu qunuudayo nebigu inuu ku baray marka waxa weeye nakaaro iyo dacfi kale labaduba waa ku jiraan labaduba waa ku jiraan waxaa kaloo sanadkiisa ku jira nin leeyahay cabdulmajiid ibnu cabdilcaziiz ibnu abi ruwaad ninkaasi markaysagaa rijaalu muslim buu ka mid yahay ha yeeshee markaysaga waa la ysku khilaafay tawsiiqiisa iyo jarxigiisa laa shakana waxa ahaa cinda almukhaalafa markuu sameeyo mukhaalafo in waxa weeye marka uu daciifo tahay riwaayadiisu yacni xaaladdaasina ishkaal ma laha qunuuddii haddaba haddaynu u soo noqonno salaaddii markaa qunuudda la qunuudayo witriga in lagu qunuudaa waa mashruuc ha yeeshee markaysaga mar kastaba in lagu qunuudo ma ahee wakhtiyada qaarkoodna waa in laga tagaa wakhtiyada qaarna waa in markaysaga xan markaa la qunuudaa witriga gudaheeda amaa salaadda subax ma la qunuudayaa mise lama qunuudayo taas waxa weeye waxaynu soo aragnay saxaabada qaarkood oo bidca ku tilmaamay qunuudda nawaasisha la yidhahdana waa la isla ogol yahay oo wakhtiyada markaysaga xoon ay yimaadaan yacni markaa musiibo muslimiinta kusoo degtay oo gaaladiioo kale ay aad u laysay ama ay qabsatay iyo wax la mid ah yacni wakhtiyada noocaas oo kalea waa la qunuudi karaa wakhtiyada noocaasoo kale ah waa la qunuudi karaa oo talow ma la qunuudi karaa marka roobkaoo kale markaa la waayo abaartu ay dhacdo markaa qunuuddaa ma la samayn karaa mutafaqihaada qaarkood oo muta'akhiriinta ka mid ah waa yidhaahdeen iyagoo markaysagaa ka cuskanaya inay nawaasilta naasilo tahay bay waxay yidhaahdeen taana waa la yska qunuudi karaa ha yeeshee laakiin sida sawaabkee raajixi waxay tahay roob waayitaanka la waayo looma qunuudi karo waxaanay noqonaysaa min baabi albidac in loo qunuudo haddii la yidhahdo nebigu sala allahu alayh wasalam nawaasiisha waa u qunuuday jawaabtu waxay tahay naasilo nebigu uu qunuuday waxaa soo aroortay quraada markii la laayey markaasuu nebigu qunuuday sala allahu alayh wasalam marar badan oo roob la waayeyna waa jireen mararkaa roobka la waayena nebigu sala allahu alayh wasalam ma qunuudin bal ee sunno kale ayuu u sunneeyey oo aan ahayn qunuudda marka abaartu ay dhacdeen roobka markaa la doonayo oo sunnatul istisqaa oo salaatul istisqaa in la tukado ayuu nebigu u sunneeyey bannaanka loo baxo musallaha oo dabeedna salaatul istisqaa la tukado halkaa laga duceeyo kayfiyad kale waa soo aroortay jumcadoo kale markaysagaa mimbarka isagoo saaran inuu ka duceeyana waa soo aroortay laakiin hal mar nebiga lagama soo naqlin sala allahu alayh wasalam wax ka badan daayo inuu waxa weeye roob la waayey inuu u qunuuday hal mar lagama soo naqlin maadaama aan hal mar laga soo naqlin ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen waa bidco in markaa loo qunuudo yacni roobka waayitaanka la waayo in loo qunuudaa weliba sunnay meesha ka saaraysaa sunnihii nebiga sala allahu alayh wasalam ee istisqaaga uu ka sunneeyey ayay meesha ka saaraysaa taabiciinta qaarkoodna waatay yidhaahdeen yacni bidcadii kastee la nooleeyaaba yacni sunne ayay dishaayoo bakhtiisaa oo bidcadu yacni waxa weeye sunnay markaa khilaafsan tahay markaa sunnihii bay markaa dilaysaa marka haddii la yidhahdo roobka marka la waayo waa la yska qunuudayaa waxaa markaa ka dhalanaysa in istisqaagii la yska daayo yacni markaa oo musallihii loo baxayey ee markaa lagu tukanayey salaatul istisqaa ee laga ducaynayay in la yska dhaafo oo la yidhahdo roobdoontii waxaynu ku samaynay markaa qunuudaynu ku samaynay sidaas in la yidhahdaa ka dhalanaysa marka tan noocaasina waxa weeye waa qalad marka sidaas aawoodee sawaabku waxa weeyaan inaan marka waxaweye loo qunuudayn roobka waayitaanka la waayo inaan loo qunuudayn ee sunno kale ay leedahay sunnaha ay leedahay loola yimaado nebigu wax meel walba waxbuu ka sunneeyey wuxuu u sunneeyey roobka marka la waayo istisqaaga uu u sunneeyey taa in lala yimaado yacni weeyaan haddaynu haddaba u soo noqonno nawaasiishiina garanayo waa loo qunuudi karaa nawaasishaana marka ahlucilmiga qaarkood waxay ku sii waadixiyeen oo ay yidhaahdeen aafaadka samaawigii kuma jiraan sida ibnu cuthaymiinba uu tilmaamayo ee aafaadka bini aadamka xaggooda ka yimaada weeye ta laga qunuudaya oo quraadii la laayay aafo samaawiya may ahayne waxay ahayd aafo macnaa bini aadam markaa kale xaggooda ka timi marka ta laga qunuudaya waxa weeye aafo samaawiya oo samada ka timi ma aha ee waxa weeye waa aafo yacni bini aadam kale ka timi ama cadow iyo wax la mida ka timi taas weeyaan waxa laga qunuudayo beled baa markaa gaaladii qabsatay yacni dad fara badan bay muslimiintii ka laayeen yacni umuuraha noocaas oo kale ah ayaa markaysa waxaan markaa laga qunuudayaa oo qunuud laga samaynaya masalada haddaba haddaynu usoo noqonno qunuudda markaa subaxa la qunuudayo oo aan markaa yacni lagu gaar yeelayo taas iyadaa culammadu waa isku khilaafeen shaaficiyaduna waxay ka qabaan markaa sunno inay tahay ayay ka qabaan waxaanay cuskanayaan oo markaa deliishanayaan in saxaabada qaarkood laga soo wariyey oo ay saxaabada qaarkood qunuudda subaxa sameeyeen waxay kaloo deliishanayaan axaadiis iska caam ah sida xadiiska tilmaamaya nebigu sala allahu alayh wasalam salaadda maqrib iyo salaadda subax waa qunuudi jiray waana xadiis saxiixa marka waxay yidhaahdeen salaadda maqrib in la nasakhay oo nawaasil mooyaane si kale aan loo qunuudi karaynin baa laysku waafaqsan yahay maadaama laysku waafaqsan yahay yada ka saar ta kale xujuu xadiisku ku yahay oo subxii in la qunuudayaa laga deliishanayaa bay yidhahdeen qaar kalena waa caarideen oo markaysagaa ishkaalka markaa mid lamid ay ku soo arooriyeen oo waxay yidhaahdeen ee halkaas yidhaahdeen xadiidka waxa markaa laysku waafaqsan yahay in marka waxa weeye maqribka la nasakhay oo marka waxa weeye subaxi markaysaga wuxuu waa marka la isku khilaafay dee wuxuu ku baaqi yahay asalkiisiyo in la qunuuda ayuu ku baaqi yahay oo waxay yidhahdeen waxaa maqribka ka tidhaahdaan baanu aanu subaxana ka odhanaa bay yidhahdeen waxaa maqribka ka tidhaahdaan ayaanu subaxana ka odhanayna oo haddaad tidhahdaan maqribku waxa weeye qunuuddiisu waa mansuukh waxaan odhanaynaa ta subaxuna waa mansuukh baan odhanaa markaase iyaguna ku jawaabeen oo yidhaahdeen yacni waxa weeye yacni ijmaac baa markaysaga iyada meesha ka saaray tan kale la isku khilaafsan yahay asalkeedii bay baaqi ku tahay taa waa deliishadeen waxay kaloo deliishadeen xadiiskii markaysa waxaan markaa tilmaamayey faama fi subxi falam yazal yaqnutu xataa faaraqa addunya xadiiskaana waa deliishadeen xadiiskan kale ibnu cabbaasna waa deliishadeen aahaar saxaabada laga soo wariyey waa deliishadeen xadiiska markaysagaa taariq waxay kaga jawaabeen oo yidhaahdeen isagaan ogaynoo salaadaha intuu ku daba tukaday ayaanay markaa ayaynay qunuudin oo waxaa markaa u aqbali karaa wakhti aan badnayn nebiga iyo markaa afarta khulafadaba inuu ku daba tukado intaa aynay qunuudin baa dhici karta waxa weeye markaa kayrkiiba waxay ogaadeen inay markaa qunuudeen intuba ayaa markaa ka soo aroortay marka waxay yidhahdeen almuhbitu muqadamun cala annaafi ka wax sugayaa laga horumarinaya ka wax nafyinaya marka waxa weeye kan wax sugaya cilmi dheeraad u wadaa oo markaa yacni yidhi waa qunuudeen intuba sidaas aawadeed bidcana inaanu isagu taalacanin darteed buu ugu magacaabay oo aanu markaysagaa salaada ku ogeyn marka waxa weeye kayrkiibaa ogaado man calima xujatun calaa man lam yaclam sidaas iyadaabay markaa u cuskadeen laakiin raajixu calaa kulli xaal waxay tahay in qunuud raatibo subaxa la qunuudayaa inay markaa aynay sunno ahayn oo aynay markaa jirin sidaas iyadaa weeye culamada qaarkoodse waxay yidhaahdeen mubaax baa lagu tirinayaayo haddii la sameeyo iyo haddii la iska daayo labaduba waa bannaan yihiin waana sida ibnu khusayme markaysaga waxaan markaa saxiixiisa uu ku maray culamo kale markaysaga waxay yidhaahdeen in la sameeyo iyo in laga tagaa labaduba waa sunne labaduba waa sunne waana sida ibnulqayim hadyiga uu ku maray oo kitaabkiisaas markaa hadyiga ama zaadulmacaadka la yidhaahdo waa sida markaysaga uu ku maro waxa ui yani nebigu waa qunuuday waana ka tegey in la sameeyo in laga tagaa labaduba markaysaga waxaan markaa waa sunne yacni wuxuu ku tilmaamayaa haddii aan la daa'imaynin yacni in laga tagaa yacni waa sunne haddaan la daa'imayn samaynta la samaynayaana waa sunne in laga tagaana waa sunne markaa sidaas iyadaa buu markaa tilmaamaya saxaabadii rasuulkana sala allahu alayh wasalam labada arrinba waa ka soo aroortay oo labaduba waa ka sugan tahay asxaabtii rasuulku inay qunuudeen subaxa iyo in markaa aynay qunuudin yacni markaa qaarkoodna ay qunuudeen qaarkoodna aynay qunuudin labaduba markaysagaa saxaabadii rasuulkana sala allahu alayh wasalam waa ka asaxday marka calaa kulli xaal laakiin qowlka ugu raajaxsani waxa weeye qunuuddu marka waa inay nawaasisha un tahay iyo witriga witriga in gaar loo qunuudo yacni markaa witriga marka laga yimaadana salaad faral ah oo qunuud lagu gaar yeelaa inayna jirin ama subax ha ahaatee ama keyrkeed ha noqotee salaad farala oo qunuud lagu gaar yeelaa inayna jirin qunuuddaana laga tilmaamayo inay tahay qunuudda rukuucda ka dambaysa rukuucda ka dambaysa yacni waxa weeye ibnulqayim isagu waxau odhanayaa axaadiista anas dhammaanteed waa wada saxiix buu odhanayaa waa wada saxiix in kastoo riwaayada abi jacfar araazi oo aynu soo tilmaannay falam yazal yaqnutu xataa faaraqa addunya uu daciifiyey haddana markaysaga haddii xataa ay asaxdo waxa uu yidhi kuma cadda qunuudda markaysagaa subaxa lagu sheegay ee xadiiskaasi tilmaamaya ee nebigu aanu ka suulini inay tahay qunuudda macruufka aynu naqaano waayo ereyga qunuud macnayaal badan baa loo isticmaalaa yacni markaa qunuudda waxaa la yahay istaagga dheer waa la yidhaahdaa qiraa'ada dheer waa la yidhaahdaa khushuucda qunuud waa la yidhaahdaa yacni ducada markaysagaa la ducaysto markaa rukuucda dabadeed ee markaa ictidaalka lagu ducaysto waa la yidhaahdaa yacni macaani badan baa markaysagaa loo isticmaalo ilaa toban macno ay leedahay culamada qaarkoodna nadmi bay ku kulmiyeen tobanka macno ereyga qunuud la yidhahdaa uu leeyahay yacni markaa nadmi ilaa saddex bayd oo kale ayay ku kulmiyeen oo nayl awtaarkiiyo markaa uu idiin qorayo ayay culamada qaarkoodna markaa ay ku jamciyeen marka waxa weeye ereyga qunuud la yidhaahdo ayaa marka waxa weeye macnayaal badan markaa leh marka keebaa looga jeedaa qunuuddan uu nebigu qunuudi jiray daa'imay maxay tahay culamada qaar waxaabay ku xambaareen in looga jeedo yacni qunuudan uu nebigu daa'imay yacni markaa xadiisku waa daciifi hadduuba sugnaado asaxo waxaa looga jeedaa bay yidhaahdeen qiraa'ada dheer baa laga tilmaamaya qiraa'ada dheer ayaa laga tilmaamaya oo markii nebiga la weydiiyey sala allahu alayhi wasalam oo la yidhi salaadda maxaa ugu fadli badan wuxuu idhi tuulu lqunuud yacni markaysa waxaan markaa waxa weeye istaagga dheere qiraa'a lagu dheereeyo taas iyadaabaa markaysaga ugu fadli badan marka tuululqunuud waxa uu ku magacaabay yacni istaaggii dheeraa ee qiraa'ada lagu dheereeyey qunuud daacadaa la yidhaahdaa daacada qudheeda waa la yidhahdaa marka waxa weeye qur'aankana yacni si badan bay ugu soo aroortaa qunuudda markaysaga in daaca looga jeedo yacni ilaa markaysaga laga sheego inuu cabdullahi ibnu cabbaas uu yidhi kullu qunuutin fi lqur'aani fa huwa daaca qunuud kastoo qur'aanka ku sugani daaca weeye طاعة markaysaga weeye marka waxa weeye طaacadana eraygaasna waa loo isticmaala macnahana waa loo isticmaala yani sukuudka markaa la aamuso ee la khushuuco lafteeda markaysaga waa loo isticmaala marka calaa kulli xaal macnayaal badan oo kala duwan bay sidaas yada ugu timaada hadalka gobadiisu waxay tahay xadiidka tilmaamaya subaxa qunuuda waa qunuudi jiray waa daciif oo ma sugna nebiguna sala allahu alayh wasalam sida saxiixa ah waxa uu qunuudi jiray isagoo qolo ama u ducaynaya ama qolo isagoo habaaraya ayuunbuu nebigu qunuudi jiray sala allahu alayh wasalam mar kale ma qunuudi jirin taasna axaadiis saxiixo abu hurayre iyo anas ba laga soo wariyeynu soo maray baa ku soo arooray waa midda kale yacni qunuudda yacni markaa la qunuudayo markaa la akrinayo uun marka allahuma hadinii fii man hadayt yacni nebiga mid laga hayo ma aha ee subaxa markaysagaa inta la qunuudo yacni allahuma hadinii fii man hadayt lagu akrinayo allahuma hadinii fii man hadayt waxay ku sugan tahay qunuudda witriga qunuudda witrigay ku sugan tahay oo ku asaxday laakiin qunuudda subaxa markaysaga waxa mid ku asaxday maaha waa daciif sanadkeedu oo ma sugna oo mid nebiga ka sugan markaa ma aha marka waxay tahay qowlka raajixa ahi yacni laazimitaanka la laazimayo qunuudda subaxa inkastoo culammada qaarkood ay jeclaysteen oo ay markaa istixbaabeen oo agtooda sunne ay ka tahay haddana qowlka raajix ee qawigii waxay tahay waa inay markaysa waxa bidco tahay oo in markaa la qunuudo subaxa oo qunuud lagu gaar yeelo aynay ahayn sidaas yadaa aynay ahayn yacni sidaas yadaabaa markaysagaa raajixa oo qowlka raajixi waa sidaas yadaa weeye waana markaysaga axaadiista xadiiska aynu soo marray ee saxiixa ahina waa sida uu tilmaamaya taariq alashjaci xadiiskiisuna waa siduu tilmaamayo sidaas yada ah weeyaan qowlka raajixa ha yeeshe waxa weeye qofkii markaa u qaba in qunuudda markaa subaxa la qunuudaya ay tahay sunno sharciya marka ay tahay qofkii sidaas yadaa u qaba waxa weeye marka uu qunuudo hadduu imaam noqdo oo uu qunuudo ciddii ku daba tukanaysay waa inay ku raacdaa weeyaan waayo waa arrin salafka isku khilaafeen oo saxaabadii rasuulku isku khilaafeen oo mid qunuuda iyo midaan qunuudin mid walba ay lahaayeen oo masalada ta'wiiluu ku sugan yahay oo waxa weeye markaa maadaama ay sidaas yadaa tahay yacni qofkii markaa qunuuday ee qunuuddii markaa la yimi ee imaamka ahaa dadka ma'muumiinta ku daba xidhani haddii ay u qabaan oo agtooda raajix ay ka tahay inay qunuuddaasi sunno aynay ahayn ee ay bidco tahay way ku raacayaan waayo waa arrin ta'wiilla weeye waana arrin salafku iyo saxaabadii rasuulku sala allahu alayh wasalam isku khilaafeen weeyaan innamaa jucila alimaamu liyu'tama bih imaamka waxaa imaam looga yeelay in lagu daydo oo ficilkiisoo kale lala yimaado sidaas iyadaabaa imaam looga yeelay imaam sidaas oo kale ayaa markaa looga yeelay culammada qaarkood oo shaaficiyada ka mida way masalada noocaasa waa ka weecdeen oo shiikha markaa la yidhaha abulxasan alkaraji shiikha la yidhaahdaa waxa uu ka mid ahaa culammadii waaweynaa ee shaaficiyadu ka mid ahaa shan boqol iyo dhowr iyo soddon markay hijriyadu ahayd ayuu dhintay sagaal boqol oo sano wax ku dhow ayuu markaa waxa weeye markaa sii mootanaa waxaa la yidhaahdaa marka waxa weeye subaxa isagoo shaaficiya ayaanu salaadda subax ma qunuudi jirin sheikhaasi salaadda subax ma qunuudi jirin waxaanu odhan jiray markaysa waxaan markaa lam yasix fiihi xadiidun wax xadiidoo ku asaxay qunuudda subaxu ma jiro markaa sidaas aawadeed shaafici waa markaa ku khilaafay mas'alada noocaasa ahlu cilmi badan oo yidhi qunuudda subaxa wax xadiisoo ku asaxay ma jiro oo cuqayli ka mid yahay oo kayrkii ka mid yahayna markaysaga waa jiraan markaa qunuudda subaxa inaan waxba ku asixinna ahlu cilmi badan ayaa markaa tilmaamay oo markaysa waxaan markaa muxadisiinta ka mid ah oo markaa caddeeyey marka waxa weeye culammadii shaaficiyada qaarkoodna shaafici waaba ku khilaafeen mas'alada noocaasa iyagoo cuskanayoo leh wax xadiisoo ku asaxay ma jiro mar haddii wax xadiisoo ku asaxay aynu jirin anigu markaa ma qunuudayo salaada subax ayaa culammadii shaaficiye qaarkoodna ay markaa yidhaahdeen marka calaa kulli xaal sawaabku waxa weeye qunuuddaa subaxa waa in la yska daayo ha yeeshee ruuxu imaama ee qunuuda yacni dabadiisa cidda ku xidhan ee markaa ma'muumka ah waa inay la qunuudaan oo gacmaha rafciyaan oo markaysaga aaminsadaan yacni imaamka waxaa imaam looga yeelay in lagu daydo arrinkanna waxa weeye markaa maadaama ay tahay arrin ay markaa salafkiiyo saxaabadii isku khilaafeen yacni taacada imaamka lagu ateecaya waxay noqonaysaa mid mid laazima ayay markaa noqonaysaa waxaana dhici karta mafaasid baa ka dhalan karta yacni raacitaanka imaamka lagu raaci waayo waxaana dhici karta markaysaga daqdaa iyo cadaawa iyo markaysaga wax la midaba ka dhalan kara oo qalbiyadu ay kala tagaan ayaa markaa ka iman kara waata kale waxay khilaafsan tahay xadiiskuu nebigu yidhi innamaa jucila alimaamu liyutama bihi imaamki isagoo imaamku ah haddana inaad ku raaci weydo waxyaalihii uu la yimi ee isagu sunne u qabay selafkuna ay isku khilaafsanaayeen arrinka noocaasna sidaas yada ayuu kalad marka u yahay xadiidka markaa saddex boqol iyo toban can abi hurayrata radia allahu canhu abi hurayre waxaa laga soo wariyey qaala inuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay waxau yidhi idaa sajada axadukum falaa yabruk hadduu axadkiin markaa sujuudaayo oo uu doonayo inuu sujuudo falaa yabruk yaanu u fadhiisanin kamaa yabruku albaciiru siduu awrku u fadhiisto ama tuluddu u fadhiisato a u fadhiisanina albaciir yacni curfiga waxaa loo yaqaanaa awrka ha yeeshee luqadii carbeeda asiilka ahayd waxaa lagu odhan jiray baciir tuludduun baa la odhan jiray ha ahaato mid dhadig ama ha ahaato mid lab sidaad mukhtaar saxiixaba ku arki karto walyadac yadayhi qabla rukbatayhi walyadac ha dhigo yadayhi labadiisa gacmood qabla rukbatayhi labadiisa ruug ka hor ha dhigo oo gacmaha ha horraysiiyo markuu sujuudayo ee uu doonayo sujuud inuu u dhaco oo uu markaa taagnidii ka soo sujuudo markuu doonayo yacni gacmaha ha horaan dhigo xadiiskani inoo sheegaya akhrajahu athalaasatu saddexda ayaa soo saaray abu daawuud iyo nasaa-i iyo tirmidi baa soo wariyey wa huwa aqwaa xadiidkani waa ka quwo badan yahay oo waa ka xoog badan yahay min xadiisi waa'ilin xadiidka waa'il xadiiska waa'ilna waa kanuu sheikhu sheegi doono ee ku xiga saddex boqol iyo koob iyo toban waa'il waxa uu yidhi ra'aytu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay baan arkay oo idaa sajada hadduu doono inuu sujuudo wadaca rukbatayhi qabla yadayhi wadaca waa dhigi jiray rukbatayhi labadiisa ruug buu dhigi jiray qabla yadayhi labadiisa gac xadiiskanna wuxuu sheegayaa inuu waa'il yidhi nebigu markuu doonayo inuu sujuudo sala allahu alayh wasalam ruugagga ayuu ka horraan dhigi jiray gacmaha oo ruugaggu horraysiin jiray akhrajahu alarbacatu afarta asxaabu sunan baa soo wariyey xadiisku waliba ziyaada ayuu watay idaa sajada wadaca rukbatayhi qabla yadayhi wa idaa nahada rafaca yadayhi qabla rukbatayhi markuu sujuudayana wuxuu horraysiin jiray labada markaa ruug ayuu horraysiin jiray oo gacmuhu dambaysiin jiray markuu hinqanayae kacayana oo wuxuu u kacayaa oo kale ragcaddii labaad waxa uu samaynayaa markaasna gacmuhu horraan qaadi jiray oo ruugaggaa dhulka ku dambayn jiray marka xadiisku wuxuu sheegayaa xadiiskani marka la sujuudayo yacni in marka ay ruugaggu ka horraynayaan dhulka oo gacmaha ka horraynayaan marka la kacayo ee la istaagayana inay ruugaggu dhulka ku dambaynayaan oo gacmaha la horraan qaadayo oo qofku boodihiis iyo meelaha intuu cuskado uu sidaa u kacayo akhrajahu alarbacatu afarta asxaabu sunan baa soo wariyey xadiiska hore ee abi hurayra ahlu cilmi badan baa markaa saxiixiyey ama quweeyey culammada qaarna waa daciifiyeen culammada daciifisay waxaa ka mid ah tirmidi xadiiska waa daciifiyey waxaa kaloo markaa ibnulqayim laftiisu wuxuu ku tilmaamay inuu xadiisku markaa uu yahay maqluub marka sida waxa weeye yani loo soo wariyey walyadac yadayhi qabla rukbatayhi sidaa inaanu saxiix ku ahayn buu tilmaamay ibnulcarabi isaguna caaridada labada xadiisba waa daciifiye xadiiska waa ilya xadiiska abi hurayraba labadaba waa daciifiye culamo badanoo xadiiska quwaysay ayaa jirta culamada xadiiska markaa quwaysay waxaa ka mid ah nawowi oo yidhi sanadkiisu waa jayid majmuuca iyo khulaasada labadaba ku yidhi waxaa ka mid ah ibnulxajar alcasqalaani oo isagana yidhi sanadkiisu waa jayid sida markaa caliyulqaari uu ka soo raray tuxbatulaxwadiguna uu ka soo naqlinayo mirqaadka waxaa kaloo ka mid ah culamada markaa quwaysay zarqani sida sharxulmawaahibka albani iyo culamo kaleba uga soo rareen waxaa kaloo ka mid ah culamada quwaysay cabdulxaqi alishbiili oo isaguna yidhi xadiisku waa saxiix oo isaguna axkaamul kubrihiisa ku yidhi sida markaa albaaniba ka soo naqliyey waxaa kaloo xadiiska saxiixiyey mubaarak fuuri oo waxau ihi waa xasan ama waa saxiix waa xasanu lidaatihi ama waa saxiix waxaanu idhi waa ka quwo badan yahay waana ka sugnaansha badan yahay waana ka raajaxsan yahay xadiidka waa'il waxaa kaloo ka mid a culamada markaa quwaysay axmed maxamed shaakir oo isaguna yidhi waa xadiis saxiixa waana ka sixo badan yahay xadiiska waa'il yacni tacliiqa uu sunanka ku leeyahay buu ku saxiixinaya waxaa kaloo ka mid ah markaa albani oo isaguna waa saxiixiyey calaa kulli xaal culammadaas ayaa quwaysay xadiiska hore ee xadiiska abi hurayra ha yeeshee waxaa markaa cilleeyey oo cillo u sheegay ibnulqayim aljawsiya kitaabkiisa zaadulmacaadka aad buu ugu dheeraaday xadiiska waxaanu doonay xadiiska kale inuu arjixo oo u quweeyo oo ilaa toban weji ayuu markaa ku arjaxay xadiidka kale ee waa'il sidaas aawadeed xadiidkan waxa uu doonay inuu yidhahdo waa maqluub oo ruwaadda qaarkood buu markaa ku inqilaabay oo isku dabagediyey sidaas iyadaa ayuu yidhi ilaa toban weji ayaanu xadiidka waa'il doonay inuu ku arjaxo xadiidka waa'il laftiisa culammada quwaysay haddaynu ka hadalno culamo dhowra ayaa markaa quwaysay ibnu xibbaan iyo ibnu khusayma iyo xaakim intuba waa saxiixiyeen dahabi baa ku waafaqay ibnu sakan baa saxiixiyey tirmidi baa taxsiiniyey ibnu sayid innaas baa taxsiiniyey bakawi baa yidhi waa xasan ibnulqayim aljawsiya ayaa xadiidka saxiixiyey oo quweeyey khataabi ayaa yidhi markaa xadiidka markaa waa'il ayaa markaa ka sugnaansha badan xadiidka markaa abi hurayra sidaas iyadaa ayuu markaa u yidhi culamo badan oo kale oo daciifiyeyna waa jiraan oo uu ka mid yahay markaa bukhaari daara qutni bayhaqi mundiri xaazimi ibnu carabi mubaarak fuuri albani shucayb oo isaguna takhriijka ibnu xibbaan ku daciifiyey xadiidka marka adigu calaa kulli xaal meelo kale uu ku quweeyey waa jiraan mawaaridkao kale markaysaga isagiiyo saaxiibkii waa taxsiiniyeen adigu calaa kulli xaal sababta markaa lagu daciifinaya waxa weeye xadiidka waxaa markaa soo wariyey yacni shariik ibnu cabdillaahi alqaadi ayaa soo warinaya can caasim ibni kulayb ayuu ka soo warinayaa can abiihi can waa'il marka sidaas iyadaa ayuu markaa u soo wariyey cidda ugu horraysay xadiidka waslisayna ee mawsuul isagoo soo warisayna waa markaa shariik oo keliya ayuunbaa sidaas markaa u soo wariyey laakiin ragga kale ee siqaaddaa sida hamaam oo kale waxay u soo wariyeen isagoo mursal oo aan waa'il la sheegin marka sidaas aawadeed culamada qaarna waxay yidhahdeen maxfuud waxa inuu xadiidku mursal yahay oan ariiqaas markaysa waxaan markaa shariik ibnu cabdillahi alqaadi wuxuu la tafarudo waa sayi'u lxifdi waxa uu la tafarudo markaysagaa lama aqbalo marka waxa weye hadduu la tafarudo aan la aqbalina bal ka war haddee mukhaalafana u raacdo oo ragga siqaada markaysagaa khilaafo ragga siqaada hadduu khilaafo laa shaka inuu markaysagaa daciif noqonayo dariiq kale xadiisku waa leeyaho loo soo wariyey dariiqa kalena waxaa laga warinaya cabduljabaar yacni marka can abiihi waa'il sidaasuu markaysa waxaan markaa usoo warinaya dariiqa kalena culamada xufaadina waxay ku kulansan yihin oo isku waafaqsan yihin baa la yidhi cabduljabaar aabihii inaan waxba ka maqal sidaas aawoodee xadiiskaasina waa munqatic oo markaa ma asixin dariiq kale waa jiraa oo waxa weeye anas laga wariyey oo inuu markaa anas yidhi nebiga sala allahu alayh wasalam inxata bitakbiiri xataa sabaqat rukbataahu yaday nebigu takbiir buu markaysagaa la dhacay ilaa rugagiisu markaa labadiisa gacmood ay ka hor mareen oo markuu sujuudayay rugagiisaa horreeyey xadiidkaana xaakim baa saxiixiyo calaa sharti sheekhayn buu ku saxiixiyey dahabina waa ku waafaqay daara qudni iyo bayhaqina markaysaga waa soo wariyeen waxaana markaysaga waxaa tilmaameen oo ishaareen xadiisku markaa inuu daciif yahay abu xaatim waxau yihi waa xadiis munkar ah ibnu mulaqin waa daciifiyey xaafid ibnu xajar saas ileeg waa daciifiyey albaani waa daciifiyey waa munkar buu isaguna yidhi munkar hadduu yahayna mar in wax lagu quweeyo ma suuragal aha in wax lagu quweeyo mid suuragala ma aha dariiq kale ayaa jiro markaa sacd ibnu abi waqaas laga warinayo dariiqa kaleoo tilmaamaya waagii hore in waxa weeye la horraysiin jiray gacmaha dabeedna sidii gacmaha loo horraysiin jiray markii dambe nebigu sala allahu alayh wasalam inuu amray in ruugagga la horraysiiyo markaasaa dabeedna ruugagga la horraysiiyey marka ibnu khusaymo kale waxau yidhi xadiiska abi hurayra waa mansuukh oo waxaa lagu nasakhay in ruugagga la horraysiiyo ayaa lagu nasakhay xadiiskaa sacad baana sheegaya ibnu khusaymana saxiixiisu kusoo wariyey ha yeeshee markaysaga xadiiska caynkaasa waa la daciifiyey waayo waxaa ku jira markaysa waxa nin marka waxa weeye laba nin baa ku jira oo labaduba daciif yihiin ibraahim ibnu ismaaciil ibnu yaxya yacni ninka la yidhahda iyo aabihii ayaa ku jira labaduba waa daciif bale markaysa waxaa markaa mid ahaan waa matruukba weeyaan marka dacfigiisu waa dacfi shadiida oo daran xafid ibnu xajar waxa uu yidhi hadduu asixi lahaa lakaana qaatican linnizaac muranka waa goyn lahaayo waa jari lahaa laakiin waanu asixin axaadiiska iyo dacfiga noocaasa ku sugan oo daciifaan baa ku jira sidaas iyadaa buu markaa u yidhi marka calaa kulli xaal dacfigiisuna waa dacfi daran weeye maadaama markaysaga nin matruuki uu ku jiro yacni in wax lagu quweeyaa markaa ma suuragal aha sidaas aawadeed xadiiska waa'il yacni laa shaka inuu markaysaga adcaf yahay oo isagu markaysaga uu daciifsan yahay waxaa xoog badan xadiiska markaysa waxaan markaa abi hurayra ayaa markaa xoog badan xaakim labadaba markaysaga waa saxiixiyey labadaba markuu saxiixiyey waxa uu yidhi waalqalbu ilaa xadiisi ibni cumara amyal qalbigu wuxuu u iilasho badan yahay xadiiska ibnu cumar xadiiska ibnu cumar waa ka inoo soo socda shaahid waxa uu yahay xadiiska abi hurayra ayuu shaahid u yahay oo macnahaan uu waafaqsan yahay waa ka uu inoo sheegi doono o odhan doono fa ina lilawali shaahidan min xadiisi ibni cumar oo ah marka labada gacmood in la horraysiiyo sidaas aawadeed waxa soo hadhay uun ishkaalka uu ibnulqayim soo arooriyey oo ku saabsan xadiidkani waxa weeye inqalaba calaa bacdi ruwaah ruwaadda qaarkood buu isku dabagediyey oo waxay doonayeen inay yidhahdaan rugaga ha laga horraysiiyo gacmaha dabeedna waxay yidhahdeen rugaga ha la horraysiiyo waxaanu markaysaga ku tacliiliyey inuu yidhaahdo xadiidkan awalkiisa iyo aakhirkiisa ayaa iska hor imanaysa waa midda labaad ee xadiisku waa mudarib waa midda saddexaad ee xadiisku markaysaga waxaa ka quwo badan xadiiska waa'il oo khataabi baa sheegay taasi waxaa mucaarid u ah markaysaga culamo kale oo muxadisiinta ka mida oo yidhi xadiiska abi hurayra quwo badan xadiiska abi hurayra ayaa quwo badan waxaa kale uu yidhi xadiiska abi hurayra wax shawaahida ma leh arrinka noocaasina waa kalad oo waxa weeye marka xadiiska ibnu cumar ee ibnu xajar kuba sheegi doono waxa weeye shaahid buu u yahay waxa uu tilmaamay markaa shawaahid buu xadiiskan uu leeyahay waafaqaysa oo waxa weeye shawaahiddii aynu sheegnay markaysaga ayuu soo arooriyey shawaahiddaasina waa shawaahid daciifa markaysaga weeye laakiin xadiiska ibnu cumar ee markaysaga shaahidka u ah xadiiska abi hurayra waxa uu yahay markaa xadiis saxiixa weeye si aynu markaysaga dibba aynu ka arki doonno waa xadiis markaa saxiixa weeyaan oo markaa quwo badan weeye haddii la eego labada xadiis laysu eegana xadiiska waail iyo xadiiska marka abi hurayra xadiiska abi hurayra markaysaga quwo badan marka shawaahiddiisuna yani waxay tahay shawaahid daciifa xadiiska waail laakiin marka xadiiska abi hurayra shaahidkiisu waxa uu yahay shaahid qawiya oo saxiixa markaysaga weeye shaahid qawiya oo saxiixa weeye halkaana farqibuu markaa ka leeyahay waxaa soo hadhay markaysaga ishkaalka ku saabsan xadiisku waa mudarib oo waayo sida iyo sidaba waa loo soo wariyey xadiiska abi hurayra waxaa loo soo wariyey walyadac rukbatayhi qabla yadayhi iyo walyadac yadayhi qabla rukbatayhi waa mudarib buu yidhi arrinka noocaasa ibnulqayim uu sheegay markaysaga waxa uu yahay marduud sababta uu marduudka ku yahay lagu radinaya waxay tahay yacni xadiiska marka la leeyahay waa mudarib waa in markaa turuqa iscaarida iska hor yimi waa inay isku xoog yihiin oo aynay kala tamaroonayn ama markaysaga xeel hadda markaa ta uu leeyahay waa mudarib oo waa ka hor yimi xadiidka oo sida kale loo soo wariyo ruwaadda qaar baa usoo wariyey walyadac rukbatayhi qabla yadayhi cidda usoo warisay waa cabdillahi ibnu saciid almaqburi ninka leeyahay cabdillahi ibnu saciid almaqburina waa matruuk yacni markaa matruuk weeya dacfigiisu waa daran yahay waxayna marka culammadu yidhahdaan addaciifu laa yucillu saxiix yacni xadiiska daciifka ahi markaysaga ma cileeyo oo cillo uma yeelo xadiiskii saxiixa ahaa marka xadiiska hore maadaama markaysaga uu yahay xadiis qawi ah yacni daciif baa caariday oo nin matruukaa si kale usoo wariyuu mudarib ku noqonaya oo waxaa suuroobi karay qawaacidda xadiiskiina waa waxayna waafaqaynin arrinka ku saabsan markaysaga waxaan caqliga xataa waafiqi maayo oo waxaa la yaqaanaa awrku markuu fadhiisanayo wuxuu horraysiiya markaa gacmaha ayuu horraysiiya yacni rugadiisuna waxay ku yaallin awrka markaa waxay ku yaallin labada dambey ku yaallin arrinka noocaas oo ibnulqayim uu tilmaamayna culamada luqadu cidi ka midi ma sheegin buu yidhi cid ka mida culamada luqadoo sheegtay ma jirto wax macquulana ma aha arrinka noocaasa dadka cuqaladii waxay garanayaan in waxa weeye rugaga markaa awrku inay lawyadiisu ku yaallin gacmihiisa oo horreeya ay ku yaalliin oo waxa ugu horreeya u dhiga ay tahay ilaa adimadu marka horeba markaysaga dhulka waa ku qatamaan oo waa u gaadhsiisan yihiin waxa markaa soo darriyey ee markaa uu sameeyaa waa inuu rugaga dhulka ku dhufto rugaga inuu dhulka ku dhufto sidaas yadaabuu markaa uga horraysiiya culamada luqaduna sidaas yadaabay markaa u sheegeen yacni markaa rukbat lbaciiri fii yadih baa lisaanulcarabkua markaysaga uu sheegaya rukbat lbaciiri fii yadih halkuu ibnulqayim uu khilaafaya uu leeyahy markaysaga wuxuu ku yaallaa yacni waxa weeye janyihiisa dambe ayuu ku yaallaa yacni rugagiisu arrinka noocaas saas yada abuu kalad u yahay ishkaalkan ibnulqayim ku qumayna yacni dad horeba waa ku qumay sidaas aawadeed taxaawi oo culammadii qarnigii afraada ayaa radinaya culammadii qarnigii afraada ayaa radinaya sharxu macaani laathaar waxa uu odhanayaa dadka qaarkood waxay yidhahdeen hadalkan waa mustaxiil hadda ka war yacni marka wuxuu odhanayaa taxaawi oo marka waxa weeye saddex boqol iyo wax yar markay hijriyadu ahayd dhintay ayaa wuxuu odhanayaa dadka qaarkood waxay yidhaahdeen warkani waa mustaxiil bay markaa dadka qaarkood ay yidhaahdeen oo markii hore waxaa la yidhi falaa yabruk kamaa yabruku lbaciiru walyadac yadayhi qabla rukbatayhi waxayna yidhaahdeen yacni marka waxa weeye rukbata albaciiri yacni markaysaga waxa gacmihiisa hore kuma taallo ee jeenyaha dambe ayay markaysagaa ku yaalliin sidaas yada ayuu marka waxa weeye ay yidhaahdeen buuri marka sidaas aawadeed sawaabka waxa weeyaan in la yidhaahdo walyadac rukbatayhi qabla yadayhi oo macnuhu waa iska hor imanaya oo waxa u dhacaya yacni kaanahu in laleeyahay awrku siduu u fadhiistooo kale ha u fadhiisto marka laleeyahay gacmaha ha horraysiiyo marka sidaas aawadeed waa laba hadal oo iska hor imanaya ayay dadka qaarkood yidhaahdeen markaasuu ka jawaabaya oo uu radinayaa taxaawi ayaa markaa radinaya marka ishkaalka ibnuqayim ku qumay zaadulmacaadka ugu gargaaray waa marka ishkaal dad horeba hore ugu qumay taxaawi taxaawi markaasuu dabeedna marka waxa uu sheegaya wa rukbata albaciiri fii yadayhi labada markaysagaa ruug ama labada low ee markaa awrku ama tuluddu waxay ku taallaa markaysagaa labadiisa gacmood oo labada horreeya waxay uga dhigan yihiin gacmo labada dambeeyaana addimay uga dhigan yihiin marka sidaas oo kale ayay markaa u yihin iyaday wada addimo u yihiin haddana gacma waxaa u xisaabsan labada horeeya ayaa markaa u xisaabsan wixii dawaatul arbaca labada horeeya ayaa gacmo oo kale uga dhigan marka waxa weeye calaa kulli xaal mas'alada noocaas ahlucilmi badan baa markaa radiyey ishkaalaadkii markaa uu soo arooriyey ibnulqayim aljawziya waa markaa ka jawaabayaan markaa culammadu oo waxa markaa yani ka jawaabaya yani saaxibu cawni almacbuud aad buu u niqaashaya markaysaga waxaan waxyaalaha cilalka uu soo arooriyey iyo umuurahaas marka uu tilmaamay ee uu doonayo xadiiska waail inuu ku arjaxo waa markaa yani waa ka jawaabaya waxaanu tilmaamaya inaynay qawi ahayn culaa badan oo kaloo radiyeyna waa jiraan yani ibnulqayim mas'alada noocaasa markaysaga ku radiyey bacdu ahlicilmi oo mutaabiceeyey oo ku raacayna waa jiraan oo uu ka mid yahay sancaani marka kitaabkiisa subul salaamka waa ku raacaya wakadalika markaysaga saaxibu tawdiix oo culamada mucaasiriinta ka mid ah tawdiix alaxkaam isaguna markaysaga waa ku raacaya culamo badanna markaysa waxaan markaa iyaguna markaa ku raacay oo dariiqa markaysaga ibnulqayim iska maray waa jiraan laakiin waxa weeye dariiqaasi waxa uu yahay dariiq laga fiican yahay weeye sawaabkuna waxa weeyaan sida xadiiska abi hurayra markaysaga uu sheegayo xadiiskan kalena markaysaga waa daciif oo waxba markaysaga kama asixin waxba yani markaa kama asixin culamada markaa yani waxyaalahay ku quweeyeen waxaa ka mid a ibnulqayimba uu ku quweynayo jamaahiirtaa ku tegay xadiiskan oo waayo markaysaga tirmidi wuxuu odhanaya waalcamalu calayhi cinda akari ahli lcilmi yarawna an yadaca arajulu rukbatayhi qabla yadayhi wa idaa nahada rafaca yadayhi qabla rukbatayhi yacni markaa jamaahiirta culammadu waxay qabaan oo ay ku tageen oo ay arkayaan in waxa weeye ninku uu dhigo ama qofku inuu dhigo rugagiisa gacmihiisa ka hor markuu sujuudayo markuu hinqanayana inuu waxa weeye gacmaha inuu horaan qaado oo uu rugaga dambaysiiyo sidaasaa markaysaga jamaahiirtu markaa qabaan waxyaalaha kale markaysaga quweynaya xadiiska abi hureyre waxaa ka mid ah xadiiskan waail waxa uu tilmaamayaa sida markaysa waxa markaa loo dhacay ayaa loo kacaya oo waxa weeye jamaahiirta culammadu labada way isku xidhayaan cidda tii rugagaa la horraysiinaya hadhowna waxay leeyihiin gacmaha la horaan qaadaya oo rugagaad la dambaysiinaya rugaggii markii horeba la horraysiiyey ayaa marka dambena la dambaysiinaya cidda tiri waxa weeye gacmaha la horraysiinayana waxay leeyihin marka dambena gacmaha la dambaysiinaya marka dambena gacmaha ayaa la dambaysiinaya labadu waa isku xidhan yihiin sidaas yadaa ayay isugu xidhan yihiin adigu axaadiista qaarkooda masalada noocaasa tilmaamaysa in marka la kacayo sunnadu ay tahay in markaa gacmaha la cuskado iyaguna waa jiraan axaadiistaasna markaysaa waynu ishaari doonaa xadiiska waa ilna way khilaafsan yihiin marka waxa weye waa arrin keensanaya iyaguna in la arjaxo xadiiska marka abi hurayra arrin keensanaya weeyaan weliba markaysaga waxaa ka asaxay cumar bnu khaaab inay aswad iyo calqama inay labadooduba yidhaahdeen xafidnaa can cumara fii salaati annahu khara bacda rukuucihi calaa rukbatayhi kama yakhiru albaciiru wa wadaca rukbatayhi qabla yadayhi yacni marka waxa weeye taxaawi ayaa mushkilulaahaar ku soo warinaya culamo kalena waa soo warisay markaa sanadkiisuna waa saxiix marka xadiiskaas mawquufka ah cumar bnu khadaab waxa uu u dhacay yacni sida awrku u dhacoo kale ayuu u dhici jiray oo waxa weeye wuxuu horraysiin jiray ruugaga marka waxay tilmaameen sida awrku u dhacaa in ruugagoo la horraysiye ay tahay ayay iyaguna tilmaameen marka waxa weeye waxaa laga yaabaa xadiiska markaysagaa nahiyaya inaanu cumar bnukhadaab soo gaadhin sidaas aawoodee inuu cudurdaar saas yadaa u leeyahay ayaa markaysaga waxa laga yaabaa marka waxa weeye calaa kulli xaal mas'aladaas waxa markaysaga arjax ah in waxa weeye gacmaha la horraysiinayo ayaa markaysaga arjaxa gacmaha in la horraysiinayo ayaa arjaxa wa huwa aqwa buu cilaynaya wa huwa aqwa min xadiisi waail xadiiska waail waa ka xoog badan yahay muxuu uga xoog badan yahay fa ina lilawali shaahidanka hore waxaa u sugnaaday shaahid ayaa u sugnaaday oo min xadiisi ibni cumar xadiiska ibni cumar ka mid ahaaday radia allaahu canhu cabdillahi ibni cumar ilahay raalliha ka noqde saxaxahu ibnu khusayma ibnu khusayma waa saxiixiyey yacni xadiiskaa markaa ibni cumarna wa dakarahu lbukhaariyu bukhaarina waa sheegay mucallaqan isaga oo mucallaqa ah oo mawquufan markaysaga mawquuf ah yacni isaga oo mucallaqa mucallaq waxaa la yidhaahdaa waxa aan sanadka la tixin oo la sheegin oo la yidhahdo markaysa waxaan markaa can fulaan marka ama facala bnu cumar yacni wadaca bnu cumar yadayhi qabla rukbatayhi labada gacmood buu ka horraysiiyey labada ruug sidaasoo kale in la yidhahdo aan sanadkii la tixin ayaa waxaa la yidhahdaa waa mucallaq oo mawquufna ku ah ibnu cumar oo aanu nebiga u rafcinin sidaas yadaa ayuu bukhaari yacni markaa ugu sheegay saxiixiisa saxiixiisa ugu sheegay laakiin ibnu khusayma waxa uu soo wariyey isagoo marfuuca oo waxa markaa ibnu cumar baa waxa uu sameeyey labada gacmood buu sujuudii horraysiiyey oo uu ruugaga ka horraysiiyey labadii gacmood markuu horraysiiyey buu wuxuu yihi ra'aytu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam yafcalu dalik waxaan arkay rasuulki ilaahi sala allahu aleyh wasalam oo sidaas yadaa samaynaya ayaan arkay buuri rasuulkii ilaahay oo sidaas samaynayaba ah waxaa lafdiga markaysaga yani qaar waxay usoo wariyeen ra'aytu rasuula allahi sala allahu alay slm yafcalu dalik yani mucalliquna waxa uu tilmaamayaa ibnu khusayma inuu usoo wariyey kaana rasuulu llahi sala allahu alay slam yafcalu dalik waxa uu ahaa rasuulku sala allahu alay waslm mid sidaas sameeya lafdiga uu iisoo naqliyey can ibni cumara anahu kana yadacu yadayhi qabla rukbatayhi wa qala kana rasulu llahi sala allahu alay slam yafcalu dalik marka calaa kulli xaal xadiiskaasina waa xadiis saxiix ah oo waxaa saxiixiyey marka culamo yani markaa doora ayaa saxiixiyey oo uu ka mid yahay ibnu khusayma siduu sheikhuba inoo sheegay oo uu ka mid yahay xaakim oo yidhi saxiixun calaa sharti muslim oo uu ka mid yahay dahabi oo ku waafaqay oo uu ka mid yahay albani oo isaguna yidhi wahuwa kamaa qaala waa siday markaa labadooduba yidhaahdeen bimacnaa waxaweye xaakim iyo dahabi oo waxa weeye saxiixun calaa sharti muslim weeye waxaa kaloo xadiidka markaysagaa taxsiiniyey saaxibu cawni almacbuud maxamed ashraf ayaa isaguna markaysaga can xadiiska taxsiiniyo yidhi xadiisku waa xasan waa xasan ayuu cawnulmacbuudka ku odhanaya marka waxa weeye calaa kulli xaal xadiiskaasi waa xadiis saxiixa albanina markaysa waxaa tacliiqa ibnu khusayme uu ku leeyahay wakadalik markaysaga sifatu salaadka meelo badan buu markaysa waxaa ku quwaynaya xadiis ku saxiixinaya marka xadiiskaas waxa marka uu shaahid u yahay xadiiskii hore oo qawi ahaa oo abi hurayra ayuu markaa sii kabayaa oo markaysa waxaa qawi u yahay oo uu noqonaya markaysa waxaa quwa calaa quwa inuu markaa xoog usii siyaadinayo oo uu marka uu noqonayo yani markaa xadiis aada usii xoog badan yani marka uu noqonayo ishkaalaadka markaysa waxaan markaa ibnulqayim uu soo aroorinayana waxa markaysa waxaan u raajacdaan kutubta markaysagaa sida fiican marka u xalinaysa yani marka u raajaca oo waxa weeye yani waxaa raajacdaan yani cawn almacbuudka iyo tuxfatulaxwadiga iyo kuwaas markaysagaa raajaca yani culamadaas markaysagaa sida fiican u tafsiilisay mas'alada yani u raajaca marka waxa weeye xadiiska waailna ma asixina waa xadiis daciif ah weeye xadiiska markaysa waxaan markaa kalena waxau yahay xadiis abi hurayra iyo ibnu cumar xadiis qawi a oo saxiixa weeye weliba waxaa sii kabaysa xadiiska markaa waail waxa uu sheegaya sidii markii hore ruugagga loo horraysiiyey marka dambena in ruugagga loo dambaysiinayo oo gacmaha la horaan qaadayo sidaas yadaa ayuu sheegay jamaahiirtuna sidaasay raaceen oo waxay yidhaahdeen ruugaggu waa inay horreeyaan marka dambena waa inay dambeeyaan oo dhulka ku dambeeyaan gacmahana la horaan qaadaa marka la kacayo allalaysaa waxaa khilaaftay shaaficiyada shaaficiyadu maxay yidhaahdeen marka hore ruugaggaa la horraysiinayaa marka dambena yacni ruugaggaa la horraan qaadayaayoo gacmaha dhulka lagu cuskanaya oo iyagu markaysaga mas'aladaa way kala farqiyeen laakiin badanka culammadu inta kale waxay maraan sidii markii hore loo dhacay baa marka dambena loo kacaa wixii dhulka ugu horreeyaa marka dambena ugu dambeeya sidaasay markaysaa waxaan markaa agsarka culammadu ku tageen shaaficiyadunbaa kala farqiyo waxay yidhahdeen marka hore ruugagga waa in la horraysiyaa marka dambena waa in gacmaha la dambaysiiyaa oo dhulka lagu cuskadaa saasay u kala farqiyeen haddaba axaadiista tilmaamaysa in waxa weeye dhulka la cuskanayaa waa badan tahay yacni marka waxa weeye saxiixa bukhaari iyo kayrkiiba waa soo wariyeen waxaa ka mid a xadiiska markaysaga malik ibnu alxuwayris oo uu markaysa waxaan markaa bukhaari saxiixa kusoo wariyey oo odhanaya waidaa rafaca ra'sahu can isajdati athaaniyati jalasa waactamada cala alardi uma qaam yacni lafdiga saxiixulbukhaarigu usoo warinaya waa sidaas markuu nebigu sala allahu alayh wasalam uu ka kaco sujuudda labaad markuu ka kaco waa fadhiisan jiray jalsatulistiraxa ayuu sheegaya salaadda markaysa waxaa marka uu ragcadda yacni u kacayo markaysa waxaa labaad ama ragcadda afraad markuu u kacayo waa fadhiisan jiray waactamada cala alardi dhulkana waa cuskan jiray uma qaama dabeedna waa istaagi jiray xadiidka bukhaari saxiixa kusoo wariye wuxuu tilmaamaya dhulka inuu cuskanayo wa kadalika markaysa waxaan markaa shaafici oo umka kusoo wariyey nasaa'i oo sunanka kusoo wariyey bayhaqi iyaguna markaysaga waxay usoo wariyeen nabigu sala allahu alayh wasalam markuu sujuudda labaad ka kaco istawaa qaacidan uma qaama faactamada cala alardi yacni waxa weeye dabeedna waa istaagi jiro waa hinqan jiray isaga oo dhulka cuskanaya dhulka isagoo cuskanaya albani waxa ui wa saxiixun calaa sharti shaykhayn yacni lafdiga dee bukhaarina waa iska waafaqsan yahayba wa kadalika waxaa kaloo la macno ah xadiiska xadiiskulcajni tilmaamaya oo nebigu sala allahu alayh wasalam kaana yacjinu fi salaati yactamidu calaa yadayhi idaa qaama yacni nebigu sala allahu alayh wasalam yacni cajni buu ku samayn jiray salaadda gudaheeda gacantiisu iyadoo duuban tahay ayuu dhulka ku cuskan jiray sida markaa ruuxa cajiinka samaynaya ama waxa weeye markaa kimista xashaya yacni markaa siduu gacmihiisa markaa u duubo oo feer oo kale markaa u qabsado sidaasoo kale iyadoo gacantiisu u duuban tahay ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam dhulka ku cuskan jiray marka abu isxaaq alxarbi ayaa soo wariyey buu sheikhulalbani sifatu salaad ku odhanaya yacni sanadkiisuna waxa weeye waa saalix yacni marka ayuu odhanaya meelo kalena sanadkiisu waa xasan buu odhanaya waana isla macne marka xadiidka xadiis ulcajni yani waxa uu si fiican ugaga warramaa kitaabkiisa markaa tamaamu lmina oo culamada qaarkood uu ishkaal ku sameeyey oo ay yidhahdeen waa daciif ayuu ka jawaabay oo uu tilmaamay xadiidku inuu xasan yahay oo aad iyo aad markaysaga ugaga hadlay tamaamulminaha loo raajaco ciddii markaysaga u malaysay xadiidku inuu daciif yahayna markaysaga uu sheikhu ku radiyey waxaanu markaysa waxaan markaa kaga dhacaya markaa tamaamulminaha yani markaa safxadda markaysa waxaan markaa boqol iyo dhowr iyo sagaashan yani ha loo raajaco tamaamulmina mujallad koowaad marka waxa weeye hay-ada ay tilmaamayaan axaadiistaasi oo ah dhulka in la cuskanayo weliba xadiidka kalena uu sii tilmaamayo oo ah markaysaga waxaa gacanta weliba in la duubayo axaadiistaasi markaysaga waxay tilmaamaysaa ay sii quweynaysaa oo ay khilaafaysaa xadiidka markaa waailna waa khilaafaysaa xadiidka abi hurayrena waa sii quweynaysaa oo siday xadiidka abi hurayre usii taageeraysaa waxay tahay yacni waxa weeye cuskashada marka dambe dhulka la cuskanayo dee agsarka culammadu labadu inay isku xidhan yihiin bay markaa qabaan xadiidka waailna labadaba waa israaciyey jamaahiirtuna labadaba waa wada raaceen labadaba waa wada raaceen marka sidaas aawadee calaa kulli xaal mas'alada markaysaga raajixa qawiga ay waxa weeye waa in marka xadiidka abi hurayre iyo ibnu cumar siday sheegayaan oo marka la sujuudayo in gacmaha la horaan dhigto ruugagana la dambeed dhigo marka la kacayana waa in marka waxa weeye gacmuhu dhulka ku dambeeyaan oo gacmaha la cuskado weliba waxa sunna ah sidii feedh oo kale in la duubto oo waxa weeye iyadoo gacantu duuban tahay in la cuskado ayaa weliba sunno ah oo sidaas iyadaaba afdal ah oo markaa fadli badan sidaana waxaa ku tegay markaa imaam maalik iyo awsaaci iyo asxaabuulxadiid culamada markaysaga waxaan muxadisiintu waxay ku tageen markaysaga sidaas iyadaabay markaa ku tageen sidaas iyadaabay ku tageen yacni in yar oo markaysaga culamada muxadisiinta ka midi waa khilaafeen sida shaafici iyo imaam axmed iyo yacni isxaaq laakiin agsarka markaysaga culamada marka ahlulxadiidka ahi waxay ku tageen sida xadiidka abi hurayre iyo ibni cumar ay markaa sheegayaan wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka